daadadkii ka dhashay fatahaadaha webiga shabeelle uu ka sameeyey tuulooyinka kaabiga ku haya magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabeelle ayaa sababay saameyn ballaaran oo soo gaartay qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada ku nool fatahaadaha ayaa saameyn dhinaca ganacsiga ku yeeshay magaalada jowhar waxayna sababeen sarukac ku yimid maciishada cabdikaafi maxamed ibraahim oo ah milkiilaha maqaaxida rayaan ayaa ka hadlay saameynta fatahaadaha webiga shabeelle ay ku yeesheen cunooyinka uu iibiyo
walaahi horta saameyntu ma yara sababtoo hadde magaaladu waxay noqotay magaalo afardidaan ay biyo ka fadhiyaan saasay tahay haddana maxaan ku dhahay magaaladu waxaa umalaysa jawi cidlcidla inay tahay marka waxaan rajeynaynaa inay wadooyinka noo furmaan hadduu aledno maamulkan ay ka shaqeeyaan saameyn dhaqaale sababtoo ah magaalada jawigeed waa jawi cidla ah sababtoo de magaalada waxay noqotay afardidaan biyo ka fadhiyaan ay dadkii ka xaniman yihiin marka waad dareemi kartaan kolleyba saameynta ay yeelan karto wallaahi kolleyba dadku soo dhoweynta soo dhoweyn fiican bay nagala kulmaan oo baahiyaha kala duwan ee dalabkooda ay ku xiran yihiin dhinaca kale cabdikaafi ayaa hoosta ka xariiqay in bulshada maqaaxida ku xidhan ay u badan yihiin isticmaalka cuntada wadaniga
maqaayad magaceedana waxaa la rayaan fast food maqaayadu waxay iskugu jirtaa restaurant iyo cafeteria iskugu jirtaa sideedaba cashooyinka fudud iyo cashooyinka maxaan ku dhahay sida briiska baastada cambuulada wadaniga intaba waa ku sameynaa sharaabada oo kale marka waxaa laga helaa oo kale de saambuusaha cashada fudud sidaa u taqaanaan burka waxyaalahaas oo dhan ukunta wallaahi kolleyba hadda dee anigu magaaladaas uma kuurgelin laakiinse kolleyba annaga saambuuska laba nooc baan sameynaa oo dee saambuuska mid waxaan ka dhignaa hilib khaasa oo dadku dalabaad u bateen oo aan shan kun gadno iyo mid maxaan ku dhahay saddex kuna sidoo kale waxaa maqaaxidaasi kula kulmay cabdiweli maxamed cusmaan oo ka mid ah macaamiisha ku xidhan maqaaxida rayaan ee magaalada jowhar wuxuuna tilmaamay inuu aada u jecel yahay cundooyin ay ka mid yihiin soorta iyo cambuulada oo loo yaqaano wadaniga waxaan ahay macaamiisha ku xidhan maqaayadda rayaan fast food oo mar walbo iyo mar walba ku xiran waxaan aad iyo aad u mahadcelinayaa shaqaalaha ka shaqeeya maqaayadda oo na siiyo cundo aad iyo aad u fiican sidoo kaleet oo soo dhaweentana aad ay ugu fiican yihiin waxaana kamid a cunooyin laga helo cunooyin fudud cunto fudud iyo cunto take away waxaan jeclaha cunada wadaniga sida cambuulada cambuulo ay nuuc oo kala duwan magaalada jowhar waxaa kusoo badanayo maqaaxidaha lagu kariyo cuntooyinka kasoo kaca dhulbeereedyada deegaanada gobolka shabeellaha dhexe oo inta badan bulshadu ay aada u isticmaalaan